waa barnaamijkii xisaala ah ee dhaqanka iyo hiddaha iyo weliba qoraaga soomaaliyaeda caanka ah axmed faarax cali daajaac
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal magac kasta ha loo bixiye sababaha dagaalada aadanaha ka dhex dhaca ka dambeeya marnaba kama foga dheefkala jiidasho iyo wax jidiinka la mariyo oo la isku quuri la'yahay la isagana hari la'yahay dabeecadda aadanaha ayaa sidaas ah oo colaadaha lagama waantoobo tan iyo aamanuu ayaa la isleynayey oo fardaha la isu fuushanaa ha yeeshee waayo aragnimadu siday ina bartay intay rabtaba ha socotee ugu dambaysta colaad kasta waa laga nabdaa saa muddo dheer looma dhabar adaygi kare waa dhab oo maalmaha hore geeridu tiraday rabta ha gaadhee dirir waliba gadaalka wada xaajood bay ku dhammaataa wixii maragood galay markay idlaadaan ee raggii kibirku hoday ay meelbaas ku dambeeyaan bay wixii nooli isu soo hor fadhiistaan sidii la isu daba qaban lahaa ee colaaddii lagu ba'ayee lagu hoogay looga heshiin lahaa si la mid ah sida kuwa kale ee guudka dunida ku dhaqan qardoofooyinka bulshadii hore ee soomaalida dhex mari jiray way ka garrami jirtay markaas baa waxaa u samaysmay hannaan nabadda loo maro haddii la isqabto amaba si uun la isku afgaran waayo hannaan loo irkado dhinacyada ishayaa markay dhexdooda ka heshiin waayaan waxaa u samaysmay waxa aynu xeerka u naqaan ee intaan gumaystayaashu dalka imaan ay ku wada dhaqmi jirtay kuna kala bixi jirtay gartuse heerar bay kala lahayd mar laba tol bay u dhexayn jirtay mar kale laba jirib asii isku tol ah ayay ahayd mar saddexaadna waxay ku ekayd laba nin oo wax kala sheeganaya waana heerkan midka aan diiradda saari doono inta aan ku jiro dibumilacsiga garsoorkii hore ee soomaalida siday u badnayd waxaa la isku haysto inta aan cid saddexaad loo bandhigin dhinacyada ay arrintu ka dhexayso ayaa wadahadal ka yeelan jiray wadahadal mararka qaarkood dhib badan wadahadal lagu kala caroodo wadahadal la isku mari waayo oo la isugu garaabi waayo halkan ayuuna garranka iyo garsoorka soomaalidu ka bilowdaa yaa haddaba garta naqi jiray looma sinayne waxaa gacanta loo gelin jiray gargayr wax aqoon loogu xishay waayo aragnimo ay dheer yihiin darteedna inta kale looga soo sooco xeerbeegti ayaa la odhan jiray waxayna ahaayeen dhinacyada ishayaa rag ay ku kalsoon yihiin geed lagu ballamay guntiisa intay salka dhigaan ayaa loogu iman jiray markaas bay labada dhinac ee dacwiyaya marba mid dhagaysan jireen waa laba dhinac oo mid waliba uu u xusul duubayo inuu isagu garta yeesho cidda ka soo horjeedaana ay harga maran goobta kala carrowdo runtii xeerbeegtidu siday u badnaayeen waxba ma ay qori jirin xoghayn wax u qortaana hareeraha kama fadhiyi jirin sidaasoo ay ahaydna nuxurka dacwiga labada dhinac wax yadhina kama seegi jirin labada nin ee loo garnaqayaa haddii midkood uu afgarooc yahay oo dacwigiisa aanu si wanaagsan u sheegin karin wuxuu odhan jiray anigu hebel hebel baan egmaday nin uu ku kalsoon yahay intuu odayada farta ugu fiiqo dabadeedna kaas uu magac dhabay baa u doodi jiray haddii kolka muddaa calayhiga oo ah midka wax loo sheeganayaa uu waxa loo sheeganayo qirto gartu waa fududaan jirtay halkaas bayna ku dhammaan jirtay haddiise uu inkiro muddaciga oo ah kii wax sheeganayay ayay markhaati weydiin jireen markaas buu soo taagi jiray nin u fura wixii uu ku dacwiyey markaas oo kale garsoorka soomaalidu wuxuu muddo calayhiga u oggolaa in markhaatiga midka wax u sheeganaya uu duro xeerbeegtidana uu ku yidhaahdo garta meetan taal hebel markhaati kama noqon karo maxaa yeelay ninka dacwada iyo haysta iyo isagu meel bay qaraabo ka yihiin ama wuxuu odhan jiray aniga iyo isagaaba eed leh waana la wada og yahay ama wuxuu odhan jiray af wax cunay xishooyo waxbuu qaatay iyo wixii la mid ah duristaas haddii ay xeelbeegtidu garawsato markhaatigii la duray garta waa ka saari jireen dabadeedna mudaacalayhiga ayaa loo sheegi jiray inuu dhaar ku maro waxa loo haysto inaanu qabin taasna hadduu ishubo wuu yeeli jirayoo kitaab gacanta loo saaray ayuu xagaf ka siin jiray inkastoo guud ahaan soomaalidii hore aanay dhaarta ku degdegi jirin oo guuldarro ka soo gaadha ay ka filan jirtay dhaaxay odayadu dhallinyarada kula taliyeen run iyo been midna laguma dhaarto inta dacwiga labada dhinac ay isu dhagaysanayaan odayada xeerbeegtiga ahi waxay ku dadaali jireen inaysan kala iloobin qodobada milgada leh ee mudan in wax laga soo qaado amaba noqon kara daliil go-aankooda dambe ay u cuskadaan waxba kama ay soo qaadi jirin hadallada baanaha daaran iyo dabuubta aftahamada keliya looga gol leeyahay ee labada dhinac ay mararka qaarkood hoosta isaga dusinayaan geedka garta inta la joogo waxaa reebanacayda iyo aflagaadada ciddii ku kacdaana ganax bay odayada ka mudan jirtay haddiiba aan looga badin waatay ku maahmaaheen afxumo ragna waa kugu dirtaa colaadna wax kaagama tarto gabayadiisa kuwa ugu caansan midkood waa mawdku ka adeekan loo yaqaane sayid maxamed cabdilla xasan waatuu ku soo daray tuduc uu kaga hadlaayo anshaxa wanaagsan ee loo baahan yahay dadka loo garnaqayaa inay ku tilmaanaadaan waa tuducii uu ku odhan jiray haddii hadal la moogtamo xil waa laga mastuurtaaye muddaca iyo muddaa calayhi waa marin gobaadeede malahmalahda iyo baanaha mawdku ka adeegi dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale oo ku saabsan soomaalidii hore iyo garta iyo garanka hadduu eebba idmo